الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وباب كي صدحي لباتنات wuxuu baab u yahay kaninamaa jaaa waxay ku yimi ana bacda hadihi اlumma in ummadan barhkeed yacbudu lwthaana awthaanta uu caabudi doono sheekhu wuxuu uga cabiray bacdiga lianna ummadan dhammaanteed cibaadat lawthaan uma noqon doonto sidaynu axaadiidta ku arki doono laa tasaalu طaa'ifa cala alxaq mansuura mualifkuna baabkan wuxuu u guntay oo maqsuudka iyo ujeeddada uu uga jeeda ay tahay koow inuu caddeeyo shirkigu inuu dib ugu soo noqonayo ummaddan qaar ka mid ah arrintaasina waa mid adiladu ay tusinayso xadiidta qaar aynu arki doonno iyo qaar kale oo aanu baabkan mualifku ku soo aroorinba waa u daliil hase ahaate eh waxaa bushaaro ah cidda shirkiga u noqonaysaa ummadoo dhan ummaddan oo dhan inaanay ahayna bacdi iyo barh ka mida ay tahay waxaa kaloo sheekhu baabka u guntay inuu ku radiyo kuwa ahlu shirkiga ah ee shirkiga sameeya ee qubuurta iyo markaa wixii la mida caabuda isla markaana ku andacoodo shirkigu ummadda nebi moxamed inaanu dib ugu soo noqonahayn ummadda nebi moxamed inaanu dib ugu soo noqonahayn sheegta waxay doonaan bay iska samaynayaan marka lagu qabsado ama la ydhaha waxani waa shirkina warma dadkan laa ilaaha illa allahu moxamedu rasuulullah lehe shahaadanaya ad leedaha shirki bay samaynayaan buu iska odhanaya kuwaasina way qaldan yihin waayo axaadiidta rasuulkaa sheegaysa calayhi asalaatu wasalaam in dadka qaar shirkiga u noqon doonaan qaarkood waxay deliishadaan xadiidkii saxiixa muslimkee jaabir ina shayطaana qad ya-isa an yacbudahu lmusaluuna fi jasiirati alcarabi walakin fi taxriishi baynahum wuxuu rasuulku yihi calayhi asalaatu wasalaam shaydaanku wuu ka quustay dadka tukanayaa inay ku caabudaan jasiirat lcarab ayeeshee wuxuu ka shaqaynayaa inuu isku diro qaarkood xadiidkaasay u deliishadeen inaanu shirkigu ummaddan dib ugu soo noqonayn jawaabtu waxay tahay xaadiidta sheegaysa inuu soo noqonayo oo dadka qaar ku dhacayaan iyo xadiidkan isma diidayaan si aanay isu diidayni waxa weeye shaydaanku dee isagaa iska quustay markuu rasuulku ka warramay calayhi salaatu wasalaam shaydaanku wuu quustay shaydaanku dee qeybka ma oga waxay dhici doona iyo siday noqon doonta ma oga shaydaanka iyo kufaartana waxaa caadooyinkooda ka mida mujtamaca iyo bulshada toosta ee cilmiga iyo camalka hagaagsan ku dhegta inay waxa weeyaan markaa ka quustaan alyowma yaisa aladiina kafaruu min diinikum marka isagunba iska quustay qeybkana muu ogeyn shirkiguna dib buu usoo noqon doonaa adiladanaana u daliila jawaab labaad waxay tahay in la yidhaahdo rasuulku wuxuu yidhi almusalluun kuwa tukanaya marka waxaa loo jeedaa dadka tukanaya salaadoodu ilaalinaysa ee shirkiga iyo xumaanta kaleba ay ka ilaalinayso ee aan shirkiga u noqonahayn laakiin dadkii ka soo hadhay inay u noqonayaan taasi diidi mayso jawaab saddexaad waxay tahay musalluunta ama dadka tukanaya o dhan baan shirkigii u wada noqonahayn oo laa tasaalu aa'ifa cala alxaqi mansuura a yeeshee taasi diidi maysa bar ka mida inay u noqonayaan jawaabo kala duwan ayay ahlulcilmigu ka bixiyeen marka la garto walaalayaal shirkigu inuu dib u soo noqonayo waxaa halkaa laga faa'iidaysanaya alkhawfu min ashirki horena waynu usoo marray shirkiga in laga boqo waanay dhacday taa rasuulku sheegay calayhi asalaatu wasalaam oo shirkigii ummad badan ayaa waxa weeye ku dhacday oo ku fitnowday oo inta qubuur caabudaysa iyo inta makhluuq baryaysa iyo inta xuquuqdii ilaahay gaarka u lahaa cid kala siisay aada iyo aad bay u badan tahay iyadoo weliba in badan oo ka mid a ay isla saxan tahay oo ay isla toosan tahay taasina waa calamun min aclaami nubuwa wa qowlihi tacaala wa macnaa qowlihi tacaala weliba ummaddan loo jeeda ee sheekhuu yidhi ana bacda hadihi اlumma ummaddan loo jeedaa waa ummatu lijaaba waa dadkii markii hore rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam rumeeyey ayay qaar dib u noqon doonaan wa qowlihi tacaala ay wa macnaa qowlihi tacaalaa buu baabu yahay hadalka rabbi uu yihi alam tara miyaanad arkahayn ila ladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban dheef baa la siiyey dheeftaasoo min alkitaabi kitaabka ka mid a kitaabkaasina waa towraad iyo injiil weeyi dheef ka midaa la siiyey isagoo kaamila lama siin oo xumaantay geysteen iyo gardarradoodii ayaa xadan min alkitaab ay ku waayeen yu'minuuna xaal ay rumaynayaan miyaanad arkahayn biljibti jibtiga iyo wataaquuti taaquutka jibtiga macaani baa lagu fasiray dhowra waxaa lagu fasiray sixirka waxaa lagu fasiray sanamka waxaa lagu fasiray ashkhaastii sharwadeenka ahayd qaarkood sida saxiixaana waxaasoo dhan jibtigu u koobaya waa baail oo dhan iyo wataaquuti taaquutka taaquutkuna waa min aduqyaanoo horaynu u soo marayo waa wax kasta oo lagu xadgudbo xadkiisa la dhaafiyo oo wayaquuluuna ay odhanayaan liladiina kafaruu kuwa gaaloobay ay u odhanayaan haa ulaa'i kuwani ahdaa way ka hanuun badan yihiin oo way ka toosnaan badan yihiin min aladiina aamanuu kuwa iimaanka la yimi sabiilan wadda ahaan bay uga toosnaan badan yihiin oo macnihii diinta gaalada ayay ka fadilayaanay ku horreysiinayaan ta muslimiinta oo mushrikiintii ay ogaayeen ahlulkitaabku gaalnimadooda iyo diindarradooda iyo shirkigooda ayay haddana maaragtay fadilayaan oo dadka muslimiinta ah ee ahluliimaanka ah ay og yihiin inay toosan yihiin oo hagaagsan yihiin ilan ilaahay waa ka yidhi aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abna'ahum ayay ka fadilayaan shaahidka aayadda sheekhu maqsuudka uu u soo deliishaday xadiidka abi saciid ayaa caddayn doona oo mar haddii ummadii hore laga helay qaar jibtiga iyo taaquudka iyo baatilka rumaysan iyo qaar diinta gaalada horreysiinayo ka fadilaya ta muslimiinta ummaddanna waa laga heli doonaa qaar sidaa yeelo weeye wa qowlihi tacaala wa macnaa qowlihi tacaalaa buu baabu yahay qul waxaad tidhaahdaa hal unabbi'ukum ma ydinka warramaa bisharin min daalik kaa wax ka shar badan ذلك waa ismu ishaara ishaaradu waxay ku dhacaysaa wixii nebigu calayhi الsalaau wasalaam iyo saxaabadiisu ay ku sugnaayeen oo diintii qiimaha badnayd ahaaday markaa way yasi jireenoo way ku dheeldheeli jireenoo way xaqiri jireenoo baail bay gaaladu ku sheegi jirtay oo inay iyagu ka toosan yihiin o ka hagaagsan yihiin bay sheegan jireen gaalada iyo ahlulkitaabku oo waxay iyagu haystaan uu xaqii yahay waxa nebi maxamed iyo saxaabadu ay rumaysan yihiinna uu baail yahay oo aayaadka xagga hore waa suuratulmaa-ido markaad soo akhrido waidaa naadaytum ila asalaati ittakhaduuha huzuwan walaaciban baad ee horraysay aayaddan aayadda ka horeysa ka sii horeysa iyo aayaadka ka horeeya arrimahaasay ku saabsanaayeen markaa waxaa rabbi yidhi qul waxaad tidhaahdaa nebi moxamedow hal unabi'ukum maydinka warramaa bisharin min daalik kaah wax ka shar badan diintan aanu ku sugannay sharba ma lehe eh wax shar leh ma idiin sheegaa mahuubatan xagga abaalmarinta mahuubadu waa jazaaga xagga abaalmarinta cind allaahi ilaaha agtiisa lays abaalmariyo ma idiin sheegaa man lacanahu llaahu ay huwa ciddaa ka shar badani man mid weeye mankaasoo lacanahu llaahu ilaahay uu nacdalay macnii naxariistiisa uu ka durkiyey oo waqadiba calayhi ilaahay uu u cadhooday oo wajacala ilaahay uu ka yeela minhum iyaga qaar ka mida alqiradata daayeera iyo walkhanaasiira doofaara uu ka dhigay wa cabada aaquuta iyo waman mid weeye cabada caabuday aaaquuta aaquutka caabuday aayadda dhammaystirankeedu wuxuu ahaa ulaaika sharu makaana wa adalu can sawaai sabiil ilaahay jala wacala uu nacdalay waa ka yahuudda la yidhaahdo gaar ahaan iyo ahlulkitaabkiiba uu u cadhooday qaarkood ilaahay jala wacala wuu masakhayba oo daayeeriyo doofaariyo baa laga dhigay gebigoodiiba oo xumaan markay sameeyeen ayaa ilaahay jala wacalaa maskhigaa ku ciqaabay waay daaquudka inay caabudaan iyo wax kastoo xadkiisa la dhaafiyey oo cibaado isagoon mutaysan la caabudayna rabbi wuu ku sheegoo sifadaa inay lahaayeenna wuu sheegay marka kuwaasaa shar badan oo shar leh oo xunoo lunsan shaahidka aayadda waxa weeye ku jiraa waa cabado daaquuta weeye mar haddii ummadihii hore qaarkood daaquudka ay caabudayeen ummaddanna qaar caabudaa laga heli doona wqowlihi tacaala wmacnaa qowlihi tacaala buu baabuu yahay qaala aladiina qalabuu calaa amrihim lanatakhidana calayhim masjida qaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen kalabuu ku xoog batay calaa amrihim taladooda ku xoog batay lanatakhidana waxaanu ka samaysan calayhim korkooda oo xabaalahooda aanu ka duldhisan masjida masaajid aayaddani waa suuratu lkahfi waa qisadii asxaabulkahfiga ayaa rabbi uu ka warramayey marka waa inamadii wanaagsanaa ee ilaahay rumeeyey shirkiga iyo markaa wixii qoomkoodu samaynayay ka fogaaday muddada dheer hurday saddex boqol iyo sagaal sano god ka hurday markii dambe waxa weeya dhintay dadkii markay ogaadeen niman wanaagsan inay ahaayeen ayaa waxaa la ysku qabtay xabaalahooda ma ka dul samaysanaa masaajid mise kama dul samaysana dabadeetana kuwii lahaa aynu masaajida ka dul dhisno ayaa ku xoog batay ayaa hee ku xoog batay oo talada ku qaalib noqday waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen sida muuqata kuwaa talada ku xoog batay waxay ahaayeen alumaraau waalxukaamu fii dalika alwaqt xukaamtii iyo umaradii wakhtigaa joogtay bay ahaayeen dee marka had iyo jeer wax laysku qabto qofkii xukumka gacanta ku haya ayaa ku gacan sarraynaya arrinta noocanina ma aha in loo qirayo oo lagu ammaanayo la leeyahay way ku hagaagsanaayeenee waa calaa sabiili dami bay ahlucilmigu yidhahdeen waa lagu dhaleecaynaya oo ciddan markaa ku dadaashay inay dadkii wanaagsanaa xabaalahooda masaajidka dul samayso macnihii kumay hagaagsanayna way ku qaldanayd waxaanay sameeyeen arrintii rasuulku calayhi salaatu wasalaam yahuud iyo kiristaankahe uu ku nacdalay waxaana muuqata wakhtigii nimankani markaa ay joogeen inuu ahaa intii ka horreysay nebi ciise calayhi salaam oo reer banu israa'iil iyo meelaha ay ahaayeen waayo iyagaa sunnadan caan ku ahaay oo samayn jiray sidaynu axaadiistaba ku soo maray marka fa haadihi umuuru dawliya laa daliiliya arrimahani waa arrimo dowlad iyo awood lagu muquuniye milatariye arrin daliil ku dhisan maaha in xabaalaha masaajida laga duldhiso lamana ogola saynu soo marray aayadda halka laga deliishanayaana mar haddii ummadihii hore qaar laga helay xabaalaha dadka wanaagsan masaajidka duldhisa ummaddanna qaar baa kaga dayan doona weeye oo ku raaci doona ma fahanteen وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيد رسولك إلهي لتتبعن راعدين راعدين سنن من كان قبلكم وضدي ددك إذنك أرهي سنن أدي الله إلى هذا الصدى واللوري ومفرد وسنن وكسبب iyo fananin iyo kelmadahaasi bay la wasni tahay waddadii dadkii idinka horreeyey haddii sunana la yidhaahdana waxay noqonaysaa waa jamac oo waa jamcu sunna oo waa waddooyin bay noqonaysaa latattabicunna waxa raaci doontaan haddaad tihiin ummadda nebi muxamed sanana man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey waddadoodii xadwa alqudati bilqudah ay xaala kownikum muxaadiin xaalaa ula sinmi doontaan oo u shabihi doontaan xadwa alqudati sida saydhku ula siman yahay bilqudati saydhka kale xataa low dakhaluu xataa hadday galaan juxra dabbin godmasa lugalay ladakhaltumuuhu waa geli doontaa qaaluu waxay idhaahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow aal yahuuda ma yahuud baad u jeedaa iyo wanasaaraa kiristaanka qaala wuxuu idhi faman oo haddaa waa iyo hadda ayaan u jeedaa waa istifhaam inkaar akhrajaahu bukhaari iyo muslim baa soo saaray bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray laakiin lafdiga ah xadwa alqudati bilqudati saxiixaynka kuma yaallo bukhaarigiiyo muslimka toona kuma yaallo xadwa alqudati bilquda ee saxiixaynka waxaa ku yaalla latattabicuna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac taaka taaka iyo dhudhun dhudhun baa u raaci doontaan baa saxiixaynka ku soo arooray ee lafdigan isagoo xadiidku wata xadwa alqudati bilqudana imaamu axmed baa wariyey sanadkiisana shahr ibnu xawshab ninkii la odhan jiray ayaa ku sugan sida raajixana waa nin daciifa marka lafdiga xadwa alqudati bilqudati ma asixin shibran bishibran wadiraacin bidiraac baa lafdiga saxiixaynku yahay xadiidkana markaa guud ahaan waxay ahlulcilmigu idhaahdaan waa xadiid mutawaatir oo la yaqaan oo caan ah waxaan u sheegayaa ummaddani inay raaci doonto waxa weeye waxyaabihii markaa xunxumaa ee ummadii hore ay samayn jireen inay raaci doonaan marka rasuulku sidaa sheegayna calayhi asalaau wasalaam waa min baabi taxdiir laliqraar ummaddiisa ayuu arrinkaa uga digayaayo waa raacina oo iska ilaaliya dad badan baa markaa arrintaa ku dhici doonee feejignaada weeye ee ma aha in arrintaa loo sugayo loo qirayo oo la leeyahay iska raaca haddaad doontaan waxyaabaha ummadihii hore sameeyeenna waxay u qaybsamaan waxyaabo markaa gaalnimo ah sida diinta in lagu dheeldheelo iyo rususha iyo shirkiyaad in lala yimaado oo xaqii ilaahay cid kale la siiyo iyo waxyaabo markaa ka sokeeya oo macaasiya sida ribada iyo xasadka iyo xumaanaha kale faraha badan waxyaabihii xumaay ay samayn jireenna in badan qur-aanka ilaahay jala wacalaa wuu inoogu sheegay khilaafkay diinta isku khilaafi jireen baa ka mid a waayahay xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh hadday galaan xataa god dabbiga bahalka la ydhaha godkiisa hadday galaan waa ka dabageli doontaan dabbigu waa bahal yaroo masaluga layda ama faryaandilayda bahashaynu idhaahno waa bahal shabaha oo u eg waxay ahlulcilmigu leeyihiin masalugalaydaa qudheeda ma aha laakiin wuu yar shabahay oo wuu ku dhow yahay oo kanaynu inagu masalugalayda u naqaano carabtu waral bay tidhaahdaa waral ma garata waral bay dhahdaa laakiin dabbigu wuu eeg yahay waay low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuu haddaba godkaa dabku laba arrin buu leeyahay oo horta wuu yar yahay midda labaadna waa qarmuun de way ku saxaroonaysaa macnuhu waxa weeyaan markaa meel kastoo xun oo ay maraan waa laga daba mari doonaa dad baa ka daba mari doona soo ma aragtid haddii la yidhi godka masalugalaydaa ka daba geli doontaan waa calaa sabiili lmubaalaqa god libaax hadday geli lahaayna ka war ya de orod baa markaa lagaga daba geli lahaa calaa kulli xaal markaa waa sida loo raacraaci doono ayaa laga warramaya haddaba macnaha xadiidku waxa weeyaan bay ahlulcilmigu yidhaahdeen dadkan ummaddan bar ka mida raaci doone ummaddani ma wada raacayso marka cumuumka xadiidka laga qaadanayo macnihiisa guud waxaa lagu khasisaya axaadiidta qaarkood aynu arki doonno sheegaysa ummadda qaar inay toosnaanayaan ama waxaa la odhanayaa cumuumka xadiidku waaba baaqi oo dadka qof waliba khasladihii ay samayn jireen dadkii hore wax ka midu ku raacaya mid gaalnimo ku raaca mid macsi ku raaca mid tan kale ku raaca qofba waxbu he kaga dayan doonaayo ku raacaya sidaa haddii la idhaahna xadiidka cumuumkiisii ayuu baaqi ku yahay waaya qaaluu yaa rasuula allahi aalyahuuda wanasaara waxay idhaahdeen rasuulka ilaahay ow ma yahuud iyo kiristaankaa waxaad mooddaa inay qariibsadeen oo yahuud iyo kiristaankii duulaanka lagu sii ahaa ee lahayey la ishayey markuu rasuulu ka warramay inay waxa weeye dadka qaar raaci doonaan aad iyo aad bay raggii rag ahaa ee saxaabada aha ula yaabeen haddii markaa la kordhigoo laydhaha alyahuuda wanasaara ficil baa qadaran ay atacni ma waxaad ujeedaa alyahuuda wanasaara baad ujeedaa alyahuudu wanasaarana waa la akhriyeeye haddii sidaa la ydhaahdana waa khabar mubtadihi xadfan yahayoo ay ahumulyahuudu wanasaara ma yahuud iyo kiristaanka kuwaad sheegaysa qaala wuxuu ihi faman haddaa waa iyo kuwaasaa la raaci doonaa sidaas waay marka xadiidku sidaa aynu sheegna waa taxdiira iqraar ma aha waxaanu markaa aad iyo aad uga digayaa mushaabahat lkufaar gaalada in laysu ekaysiiyo sunantoodii iyo waxyaabihii xumaay ay samayn jireen lagaga daydo waaba gaalo waxba ma haye maxaad kaga dayanba ya waaba cadowgii ilaah iyo rasuulkiisa waay qudada waxaa loo yaqaanaa alqudha waxa weeyaan bay ahlulcilmigu idhaahdaan leebka leebkii dee wax lagu geli jiray wax lagu shiishi jiray halkaa afkiisa ka sarraysa ayaa waxaa loo samayn jiray riish yar ama baal yar wax yaroo taagan oo marka la doonayo in wax lagu shiisho oo wax lagu tuuro sidaa loogu toosinayo oo halkaa isha aad saarayso markaa kolkaa aad waxa weeye bahalkaa yaree ka taagan sidaa isha aad u saarto eed aragtay inuu ku beegan yahay halkaaad ku tuuraysay ayaad ku sii daynaysay leebkan baalkaa yar ama riishkaa ka taagan iyo kaa kale riishkaa ka taaganna waa isu eegi waa la isku sarjaraya markaa sida kan saydhkan ka taagan leebkan iyo kan kale ka taagan ay u siman yihiin ay isku mid u yihiin ay isugu eegiin ayaa ugu ekaan doontaan ahlukitaabka weeyi ma fahante oo isugu shabihi doontaan oo ula sinmi doontaan oo ugu raaci doontaan wixii ay samayn jireen xadwana waxaa lagu nasbiya cala xaale ay muxaadiina xaalaa ula sinmaysaan oo ula mid noqonaysaan xadwa lqudati sida qudada ama saydhku ula siman yahay bilqudati qudada saydhku waxa weeye waa qoryaha afkoodan xabadu ka dhacda halka ka saraysa birta yare ka taagan soomedaan marna saa loo laabo marka wax lagu shishayana saa loo taago ee isha la saaro ya walaa ragga badidooda qoriba ma araga waa saydhkaa weeyi ma fahante markaa sidaa qoryuhu saydhkaa wax shiishka isha la saaraya ay leeyihiin ayaa leebabkana loogu samayn jiray wax yaroo iyadana maxay ka taaganoo waxa weeye marka wax lagu shishayo dee la eego waaya sida markaa xaashiyada musnadka uu sandi ku yidhi macnuhu waxa weeye waa la sinmi doontaan musaawaata alqudati bilquda waa la sinmi doontaan waaya walimuslimin muslim waxa u sugnaaday oo can thawbaana uu ka wariyey radia allaahu canhu waa thawbaan oo mowlaa rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalam ana rasuul allahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi ina allaha ilaahay zawaali wuxuu ii soo duuduubay alarda dhulka ayuu iisoo duuduubo iisoo ururiyey fara'aytu waxaan arkay mashaariqaha bariyadeeda iyo wa maqaaribaha galbeedadeedaba waan arkay waxaa ahlulcilmigu ay idhaahdeen ilaahay baa dhulkii u soo koobay ilaa uu uga dhigay wax aragga rasuulku wada gaadhaayo waxaa kaloo la yidhi maya ee araggiisa ilaahay quweeyo awooduu siiyey dhulkao dhan uu ku arkay macnaha hore aad moodaa inuu daahirka xadiidka u dhow yahay bariyadeeda iyo galbeedadeeda aan arkay markuu rasuulku yihi calayhi salaau wasalaam ma calaa sabiili tamhiil ba mise waa calaa sabiili taxdiid ma barig iyo galbeedkunbaa lay tusayba oo waqooyiga iyo koonfurta layma tusin mise macnu waxa weeye dhulkao dhan baa lay tusay sida raajixa macnu waxa weeye dhulkao dhan baa lay tusay oo ilaahay jala wacaala intuu iisoo ururiyo way tusay waay sidaa awgeed baa bushaaradan ku saabsan mulkiga ummadda nebi maxamed inuu maaragtay dhulkao dhan gaadhi doono weli may wada dhicin wax ka midi wuu dhacay laakiin kamaalkiisi iyo dhammaystirnaantiisi may dhicina waa la sugaya fara'aytu mashaariqaha wa maqaaribaha wa ina ummatii ummadaydana sayabluqu wuxuu gaadhi doonaa mulkuhaa mulkigeedu maa zuwiya lii minhaa inta layga soo duuduubay buu gaadhi doonaa oo axaadiis badan baa sheegaysaa almustaqbalu lilislaam mustaqbalku inuu islaamka u sugan yaho islaamku leeyahay islaamkuna aada u faafi doono guri walba uu geli doono meel walba uu ka dhici doono bicizi casiizin wa bidulli daliilin marka ahlulcilmiga masaladaa wax ka qoray sida ay tilmaamayaan alimaam albaniy uu ka mid yahay raximah llah bushaaradaa rasuulku sii sheegay oo aynay diintani faafi doonto mulkiga ummadana meel walba uu gaari doono wax ka midii wuu xasilay laakiin kamaalkiisii iyo dhammaystirnaantiisii waa mid la sugayo weeye wa uciitu waxa laysiiyey alkanzayni labada kayd baa laysiiyey ka bedelo alaxmara kacas iyo walabyada kacad labadaa kaydba waa laysiiyey oo labadaa kayd waa labadii dowladood ee aadka u waaweynaa dowladdii reer ruum iyo dowladdii reer furus kaydadkoodii weeye iyo maaliyadoodii faraha badnayd ee ay haysteen waaya waa kanzigii markaa kisre oo kisre waxaa la odhan jiray boqorkii waxa weeye reer furus iyo kaydkii qaysar qaysarna waxaa la odhan jiray boqorkii reer ruum laba dowladood oo aada u awood badan oo milatari badan iyo ciidan badan iyo maaliyad fara badan haysta ayay ahaayeen markaa reer furusna waxay deganaan jireen wakhtigan imaka eeraan ay tahay iyo nawaaxigeeda reer ruumna waxay haysan jireen wakhtigan imaka turkigu yahay dhulkan imaka turkiga meesha la ydhaa yahay iyo markaa nawaaxigeeda haysan jirta laba dowladood oo aada u awood badan mamaaliik badan iyo dowlado yaryaroo kaloo fara badanna sii xukuma oo waxa weeyaan sii adeegsada ayay ahaayeen waayahay kaydka cas ee rasuulku uu sheegay calayhi asalaatu wasalaam ee axmarka ahi waa kii qaysar ama boqorkii reer ruum waayo maaliyaddooda waxa u badnaa dahab fidana way haysteen iyo jawaahir iyo maaliyadaha kale laakiin dahabkaasi cas ayaa maalkoodu u badnaa sidaa awgeed baa axmar uu uga cabira kaydkaasi abyadka ama cadina waa kaydkii kisre ninkii la odhan jiray boqorkii reer furus iyaga qudhoodu dahabna way haysteene laakiin maaliyadooda jawaahiriya u badnayd fido sidaa awgeed baa rasuulku abyad uga cabiray kaydkoodii waa lay siiyey macnii ummadaydaa la siiyey sidaa awgeed baa kaydadkii nimankaa iyo boqortooyooyinkaa intii rasuulku noolaa lama furan calayhi asalaatu wasalaam ase yeeshee ummaddiisaa furatay oo sidii bay u dhacday dii allaba kuu roon yahay wakhtigii cumar ibn اlkhaaab radia allahu canhu ardaah ayaa kaydadkoodii he la furtay oo la qabsaday oo maaliyadahoodii iyo guryahoodii cadcadaa wixii yaalay iyadoo la sida markaa madiine la keenay iyo taajajkoodii marka haddii taasi dhabowday waxyaabo badan oo kaleo rasuulku sii sheegayna ay dhaboobeen calayhi asalaatu wasalaam qaar kale oo rasuulku sheegay oo weli aynaan aragina iyaguna way dhawoobi doonaan ama aynu gaadhna ama yaynaan gaadhin ma garata roomadan talyaaniga somaydaan rag caasimadda talyaaniga inay muslimiintu furan doonaan baa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam waa wax soo socda waa la sugaya markeeday iska gaadhi doonta wainii saaltu rabbii wainii anigu saaltu rabbii rabbigay waxaan u weydiiyey liummatii ummadayda anlaa yuhlikaha inaanu ku halaagin bisanatin abaar abaartaasoo bicaamatin ay caamatin guud oo dhammaantood wada halaagto ku wada dhacda bicaamatin badaasi nuskhadaha saxiixa muslimka qaarkood bay ku soo aroortay laakiin sida saxiixa ah maaragtay dee kelmaddaasi ba ma wadato oo waxay sifo u tahay bisanatin taa bada wadatee hore markaa nusakha ay ku soo aroortay qudhoodana badaas iska zaa'id bay noqonaysa marka bisanatin caama abaar caama sanaduna waa jadbiga iyo qaxdiga iyo abaarta weeye iyo wa anlaa yusalita inaanu ku sallidin calayhim korkooda caduwan cadow cadowgaasoo min siwaa anfusihim nafahooda aan ahayn iyaga ka baxsan cadowgaasoo fayastabiixa bannaysta baydatahum ukuntooda bannaysta iyo jamaacadooda iyo duleedkooda iyo guryahooda oo cagta mariya waaya wa ina rabbii rabbigayna qaala wuxuu ihi yaa muxammadu muxammadow idaa qadaytu marka aan xukumo qadaa'an xukun fa innahu xukumkaasi laa yuraddu lama celiyo xukumkaasina waa qadaagii kowniga ah weeye oo qadaagu mid kowniya iyo mid sharci ah ayuu u qaybsamaa labadubana nusuusta way ku soo arooreen marka wixii ilaahay jalla wacalaa kown ahaan uu maaragtay u xukume uu qadaro cid celinaysaa ma jirto sidiisuu u fulayaa u soconaya wa innii aniguna acaytuka waxaan kuu siiye liummatika ummadaada waxaan kuu siiye allaa uhlikahum inaanan ku halaagin bisanatin abaar abaartaasoo caamatin guud oo caam ah iyo wa anlaa usallita inaanan ku sallidin calayhim korkooda caduwan cadow cadowgaasoo min siwaa anfusihim iyaga ka soo hadhoon iyaga ahayn macni cadow iyaga ka baxsan oo dee gaalo ah oo iyaga aan ahayn inaanan ku sallidinna waan markaa ku siiyey oo waan kaa aqbalay taana cadowgaasoo fayastabiixa bannaystaa baydatahum ukuntooda walow ijtamaca ha isuguba yimaadaan calayhim korkooda man biaqaariha daafaha dhulka dadka joogaaye aqaaru lardi waxaa looga jeedaa jawaanibuha hareeraheeda weeye xataa hadday isugu yimaadaan ummadaha iyo dadka dhulka hareerihiisa joogoo dhami macnii ku sallidi maayo ummadayda ummadaada cadow maaragtay dabarjara oo cagta mariya xataa yakuuna bacduhum ilaa barhkood uu noqdo yuhliku mid halaaga bacdan barhka kale oo wayasbiya uu qafaasho bacduhum barhkoodba bacdan barhka kale macnuhu waxa weeyaan bay ahlulcilmigu yidhaahdeen inta iyagu ay is-ammaan gelinayaan ee aanay iyagu ishalaagin eenay isqafaalan ee aanay isdilin cadow ka baxsanna lagu sallidi maayo laakiin haddii la helo kaayadaas oo iyagu ay isdilaan oo ay isqafaashaan oy gawda iska saaraan cadowgii ka baxsanaana markaa waa lagu sallidaya wey macnuhu ma fahanteen inta aan ilaahay cadowga ka baxsan ku sallidayn waa intee waa intay iyagu isdaayinayaan ay isnabadgelinayaan ay isku duuban yihiin mar hadday laakiin iyagu tafararuqaan oo isdilaan oo dhibaatadaasi dhexdooda ka dhacdo cadowgiina kolkaa waa lagu sallidaya ibtilaa'an min allaahi subxaanahu wa tacaala waana sida dhacday oo markii ummaddan isku duubnayd ay midaysnayd waxa weeye cadow iyaga ka baxsan alla kuma sallidin jalla wacala laakiin tafaraaruqa iyo isdilka iyo dhibaatada iyo dhiigoo la yska daadiyaa markii uu dhacay way dhacday in ilaahay cadow ku salliday marar badan iyaga ka baxsanoo digada ka dhiga waxaana ahlulcilmigu idhaahdeen cadowgii ugu daraa ee taariikhda soo mara ee dadka muslimiinta ah waxyeeleeyey wuxuu ahaa nimankii tataarka laodhan jiray tataarka nimankii la odhan jiray dhibaatada badnaa waxa weeyaan markaa dadkii muslimiinta in badan oo ka mida gumaaday waxaa la yidhaahdaa baqdaad oo keliya maalin quray shan boqol oo caalim ku dileen yoom keliya dadka kale iska dhaaf ma garata kutubtii cilmiga iyo dee qur-aanka iyo diintii iyo waxay heleen intay ururiyeen ayay webiga ku gureen aasey kaga tallaabayeen adigoo calaa kulli xaal kutubta taariikhda ka eegi doontaan waa arrimo waxay sameeyeen marka aad akhrido qalbigu ku wareegaya ayay sameeyeen marka iyo dhibaatooyin aad iyo aad u badan waaya qaala wuxuu ihi mualifku warawaahu lbarqaaniyu barqaani wadaadkii la odhan jirayna wuu wariyey fii saxiixihi saxiixiisuu ku wariyey barqaani caalim weyn oo muxadithu ahaa shaafici baanu ahaa magaciisana waxaa la odhan jiray axmed ibnu moxamed ibnu axmed baa la odhan jiray alkhawaarzimi ashaafici culimadii xadiid ku ahaa alkhaiibu albaqdaadiyu ardaydu yaqaanaan shuyuukhdiisii buu ka mid ahaayo waa ka odhanaya kaana habtan warican lam nara fii shuyuukhina ahbata minhu caarifan bilfiqhi kaiiru tasaaniif ya markaa barqaanina wuxuu leeyahy kitaab mustakhraj oo saxiixa muslimkaa maaragtay mustakhrajkiisa ah mustakhrajaad badan baa waxa weye saxiixa muslimka laga daba keenay waa kutubta mid ka mid a wazaada waxaan u kordhiyey barqaani wa inamaa akhaafu waxaan uga baqanayaa un calaa ummatii ummadayda alaimata madaxda almudiliina wax luminaya ummadayda in kaleba maahe waxaan uga baqanayaa alaimata almudiliina madaxda wax luminaysa aimada ama madaxdaana waxaa soo gudagelaya culimada waa madaxdii diinta iyo umarada waa madaxdii talada hayey iyo cubaadda dadka cibaadada badan ee dadku ay ku daydaan ee khayrka ku tuhunsan yihiin kuwaasi hadday wax luminayaan oo ay silan yihiin shar badan iyo dhib badan bay ummadda u leeyihiin kuwa laakiin aimadaahee wax xanuuninaya rasuulku ummadda ugama baqan calayhi asalaatu wasalaam waayo culimada iyo madaxda iyo cubaad iyo dadkaasi hadday wanaagsanaadaan hogaanka ahi ummaddu way wanaagsanaanaysaa khayr iyo hanuun bay u horseedayaan waidaa waqaca haddii uu dhaco calayhim ummadda korkeeda asayfu seeftu hadday ku dhacdana oo macnii ummadda muslimiinta dagaal ka dhex bilowdana lam yurfac lagama kor yeelaayo ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinka qiyaama laga kor yeeli maayo saasunbay isu dilayaan sidii rasuulku u sheegaanay u dhacday calayhi asalaatu wasalaam oo dagaalku muslimiinta wuxuu ka dhex bilowday wakhtigii cuhmaan ibnu cafaan la dilay khaliifkii saddexaad dad dee muslimiin sheeganayaa dilay sidii waktigaa seefta iyo dagaalku u bilaabmay wuu socdaa uun ha wuu socdaa uun inuu mararka qaar yar yahay mararna badan yahay waa iska dhici karta inuu meele ka jiro meelena aanu ka jirin waa iska dhici karta laakiin xaalkii siwa- siduu doonaba ha ahaadee dadka muslimiinta dagaaluni waa ka dhex qiiqaya muxuu yidhi dab markuu qabaktiyo meel kale u dogob ka qiiqaa soo maha yani meel markaa ammaan ka dhaco meel kale ka soconaysaa meel kale ka bilaab sidii unbuu socda walaa taquumu saacatu saacadduna dhici mayso xataa yalxaqa ilaa uu haleelo xayun qabiil min ummatii ummadayda ka midi bilmushrikiina gaalada ilaa uu haleelo ya ilaa gebigoodu ay gaalada haleelaan qabiil dhami qaar ma garata oo sidee u haleelayaan miyay u hijroonayaan oo way u tegayaan mise way ridoobayaan oo diintii gaaladay qaadanayaan mise labadaba labadaba waxa weeye way u haleelayaan daar ahaanna way u haleelayaan haye diin ahaanna way u haleelayaan oo shirkigaa iyo caqiidada gaalada ay qaadanaya fara badanaa waxa weeye dadka ridoobay waxataa tacbuda iyo ilaa ay caabudo fi'aamun kooxo min ummatii ummadayda ka midi alawthaana wahanada ilaa ay caabudo min ummatii markuu rasuulku yihi calayhi salaau wasalaam ummatulijaabaha loo jeeda oo ummatudacwa iyo ummatulijaaba kala jira masalada ardaydu waa inay fahamsanaato ummatu dacwa waxaa loo yaqaanaa dadkii rasuulka loo diray oo dhan calayhi salaau wasalaam dee dadkao dhanna rasuulka waa loo diray dhammaan dadku waa ummatu dacwa macnii dacwadda rasuulka iyo farrintiisu way ku wajahan tahay laakiin maxay u qaybsamayaan qaar aan dacwaddaa rumayn oon qaadan iyo qaar hee rumeeyey ciddii rumaysay ee qaadatay baa si gaara waxaa loo dhaa ummatulijaaba soo ma markaa ciddan in badan oo ka midi ay awhaanta caabudi doonaan waa ummatulijaabaha ay ka mid yihiin xataa tacbuda fi'aamun min ummatii alawthaan ilaa oo fi'aam ummadayda ka midi ay awhaanta caabudo saacaddu dhici mayso fi'aamtuna waa aljamaacaat alkaiira kooxaha badan weeye ee xadiidkan dheer halka shaahidka baabka uu uga yahay ikhwaanii ee sheekhu u soo arooriye waa bartaa walaa taquumu saacatu xataa yalxaqa xayun min ummatii bilmushrikiina waxataa tacbuda fi'aamun min ummati alawthaan waxa labadaa jumladoodba ay ku cad yihiin ummaddan qaar ka midi inay awthaanta caabudi doonaan qaarkood gaalada haleeli doonaan ay ridoobi doonaan marka taasina waxay inoo tilmaamaysaa shirkigu ummaddan qaar ka mida inuu ku soo noqon doono mar hadday sidaas tahayna waa in laga boqo la yska ilaaliyo o laga fogaado wa innahu shaanigu wuxuu yahay sayakuunu waxaa la heli doonaa fii ummatii ummadayda dhexdooda waxaa laga heli doonaa kadaabuuna beenaalayaal alaauuna soddon ah oo kulluhum dhammaantoodba yascmu sheeganaya mid kastoo la arka annahu nebiyun inuu nebi yahay beenaalayaal soddono mid waliba sheeganaya inuu nebi yahay o ana aniguna khaatamu nebiyiina nebiyada kii lagu khatimay baan ahay laa nebiya bacdii nebi iga dambeeyaana ma jira baa rasuulku uhi calayhi salaau wasalaam wuxuu sii sheegay rasuulku khuruuju lmutanabi'iin kuwa nebiya sheeganaya inay soo bixi doonaan waanay soo baxeen oo sidaasay u dhacday iyadoo rasuulku joogay qaar soo baxeen calayhi salaau wasalaam qaar wakhtiga abubakar bay soo baxeen wakhtiyadii ka dambeeyey ilaa yowmina haadaa way soo baxaan sidaa ogtihiin ase ahaatee rasuulku xadiidkan soddon buu ku xadido oo uu sheegay waxay ahlulcilmigu idhaahdeen soddonkan loogama jeeda in alla inta nebi sheegan doontoo dhan haddii la tiriyo inta nebi sheegan doonta aad bay uga badanayaan tiradan ama dee sheegatayba soo maha innagaaba intaa soo jeer aragna qaar dee nebi iska sheeganaya waaya ha yeeshee soddonkan waxaa looga jeedaa inta muuqan doonta ee awoodda yeelan doonta ee dad ay raaci doonaan ee maaragtay xaalkoodu heh uu muuqan doonaa looga jeeda ayaa soddonkaasa nebi iga dambeeyaana ma jira nebiyadana aniga ayaa laygu khatimay sida ilaahayba qur-aanka ku sheegay maa kaana muxamadu aba axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhaatama nabiyiin sidaa awgeed baa nebi maxamed dabadii ka nebinimo sheegta waa gaal kay rumeeye idhaahda waa runta ama waa nebina waa gaal ka idhaahda nebi maxamed dabedi nebi baa maaragtay iman kara ama way suuro geli kartaa nebinimo waa gaal waayo waa takdiib iyo beenin qur-aankii iyo xadiidkii la beeninaya de soo ma wey walaa tazaalu ka zuuli maysa aa'ifatun koox kooxdaasoo min ummatii ummadayda ka mida cala alxaqi xaqa inay ku sugnaato mansuuratan xaala ay tahay mid loo hiilinaayo laa yaduruhum ma dhibaayo man khadalahum cidda waxa weeyaan hoojisa ee u hiilin weyda iyo walaa man khaalafahum cidda khilaaftaa toona xataa yaatiya ilaa uu ka imanaayo amrullaahi tabaaraka wa tacaala amarka ilaaha ilaa uu ka imanaayo xadiidkana dee waa xadiidkii aaa'ifa almansuuriya ka warrami jiray ee caanka ahaa saxaabo badan baa rasuulka ka warisay waa xadiid mutawaatira weeyi waxaanu rasuulku inoogu bushaareeyey salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh xaqu ummaddan inaanu ka dhex zuulahayn gaaladana aanay wada raacahayne ummaddan qayb ka mid inay mar walba xaqa ku sugnaanayso ku toosnaanayso ilaa yowmina haadaana way jiraan horena way u jireen dibna way u jiri doonaan qofku markaa ciddaa intuu garto oo u fiirsado inuu ku la macnoqdo weeye taasaa waajib ku ah waxaana sheekh cabdilkariim ka maqlay sheekhana sheekh cabdilkariim xafidahu llahu tacaala isagoo marar badan leh sheekh islaam raximah ullah wuxuu ihi xadiidkan waxaa laga qaadanaya dadku inay saddex qaybood yihiin saddex daa'ifa ama saddex qaybood inay yihiin kooxda koobaad waa daa'ifatun muxiqa koox markaa xaqii ku taagan iyo daaifa mukhadila koox xaqii way garanayaan way ogyihiin cidda haysana way ogyihiin laakiin waa mukhadilo oo ciddan xaqa ku taagan u hiilin maayaan oo u gargaari maayaan oo iyaga hagaagsana hala raaco odhan maayaan waxa weeyaan markaa kuna garab siin maayaan waa mukhadila xaqii bay garabkiisa ka baxeen oo marka ay u hiilin waayeen oo ay kuwaas markaa hoojinayaan kooxda saddexaadna waa daa'ifa mukhaalifa waa koox xaqiiba khilaafsan oo ka hor jeeda oo xaqii lid ku ah oo radiyeysa oo dadkii xaqa wada radiyeysa oo baail dadkii ugu sheegaysa xaqii oo xaqii harag shabeel u xidhaysa wey si kasta haddaa dadka u eegtana qaybahaasunbay u qaybsamayaan qof xaqii isagu wadoo ku doodayo faafinaya mid ka hor jeeda oo isna baailkii faafinaya oo ku doodaya xaqaana diidan iyo hee qaar xaqii og laakiin markaa dhabarka gaabinayo meelaha iskaga jira ya oo ka iska ilaalinaya inay idhahdaan war xaqi waa kaasi hala raaco ciddaasaa wada hala raaca hadda waa iyagoo garanaya ilaahay kuwaa toosan ha inaga dhigo walaa tazaalu ka zuuli maysa daa'ifatun koox kooxdaasoo min ummatii ummadayda ka mida cala alxaqi xaqa inay ku sugnaato mansuuratan xaala ay tahay mid loo hiilinayo ilaahay baa cadowgeeda uga hiilinaya dadka khilaafsanba nasriga ugu weyne haystaana waa habaatuhum cala alxaq inay islaamnimada ku sugnaadaan iyo xaqa weeye iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waayo waa akbaru nasrikaasi inuu qofku xaqa ku sugnaado ilaa uu dhimanaayo waa nasriga ugu weyne ilaahay jala wacala uu siiyo ya waana nasriga ilaahay ambiyada iyo atbaacdooda uu maaragtay u ballan qaaday waina jundana lahum lghaalibuun lahum lmansuuruun ya waa nasriga ilaahay uu u ballan qaaday ambiyada iyo rususha iyo atbaacdooda laa yaduruhum dhibi maayo man khadalahum cidda hoojisiya walaa man khaalafahum cidda khilaaftaa toona xataa yaatiya amru llaahi tabaaraka wa tacaala ilaa amarka ilaahay imanaayo tabaaraka isagaa ilaahay barako badan oo wa tacaala sarreeye amarkaa ilaahayna waxaa looga jeedaa amarkiisa kowniga ah waayo amarka ilaahay wuxuu u qaybsamaa amar kowni ah iyo mid sharci ah ya marka amarkani waa kii kowniga ahaa macnihuna waxa weeyaan aakhiru zamaanka sida dadkaa wanaagsan ee u nool yihiin ee u joogaan ayaa markay saacaddu soo dhowaato waxaa soo dhici doonta marka laydh dadka wanaagsan sida duriga oo kale ay ku noqon doontaa malkaasaa dadkii wanaagsanaa ay wada dhimanayaan wixii ka hadhsanaa ya kolkaasaa waxaa isu hadhaaya oo adduunka ku hadhaaya dad wada xun oo wax wanaagsan aanay ku jirin axaadiistu waata sheegaysa shiraaru lkhalqi inay saacad u dhacayso soo ma qaarna waabaynu soo marray axaadiista marka markay dadka wanaagsani gumaadmaan kuwaa xun baa isu hadhaaya kuwaa xun baa suurta lagu afuufaya weeye marka xataa yaatiya amru llaahi tabaaraka wa tacaala saasaa looga jeedaa waa amarkii kowniga ahaa weeye qaala almualifu fiihi masaa'il baabkuu yar dheeriya halkaan ku dayna maanta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك